إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله عاوة مركا هبين جمعة ayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa salaada maqrib iyo salaada cishaayo udhaxaysa waxaynu markaa kelimaad aynu ka odhan doonaa mawduuca markaa cinwaankiisa aragteen ee ah markaa nasaa'ixun wa tawjiihaat lishabaabi alumma naseexooyin iyo talooyin markaa la siinaayo ummadda markaa islaamka ah shabaabkeeda waxaanaynu markaa ugu khaas yeelnay ama aynu ugu tilmaannay ama aynu ugu ishaarnay markaa shabaabka dadka markaa ugu badan ee had iyo jeer dowlaadkan markaa sayfiga ah ka faa'iidaystaa oo u badan markaa dhallinyaro daraaddeed ama dad dhallinyaro ah markaas u badan sidaa daraaddeed waynu ugu markaa ciwaanka aynu sidaas aynu ugu tilmaannay laakiin insha allahu tacaala mawduucu waa mawduuc markaa caam ah oo khuseeyo markaa dadka muslimiinta oo dhan khuseeyo gaar ahaana markaa shabaabka markaa si khaasa markaa usii khuseeya naseexadeenna koowaad biidni illaahi alkariim inagoo mid mid isu dul taagi doona ayaa naseexada koowaad ee nansaxu linufuusinaa awalan walishabaabi ummatina haaniya waliikhwaanina cumuuman aynugu naseexaynayna waxa ay tahay naseexada markaa nafaheenna marka hore aynugu naseexaynayna ama talada aynu markaa kula talinayna markaa nafaheenna iyo shabaabkeenna marka labaad iyo si guud ahaana dadka muslimiinta oo dhan rag iyo dumarba waxa ay tahay ikhlaasu alcamali lilaahi caza wajal inaynu acmaasheenna iyo camalkeenna aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u khaalis yeelno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u badhax tirno oo aynu ka saafiyeyno can shawaa'ibi shirki walbidaci waxyaalaha markaa uskaga shirkigu uu leeyahay iyo uskaga uu leeyahay markaa bidcadu ay leedahay acmaasheenna inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u khaalis yeelno daahiran wa baatina wayo culimadu ikhlaaska markay tacriifinayaan waxa ikhlaasku yahay marka ifraad alcamali lilahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacala in camalka loo gaar yeelo daahiran dul ahaan iyo wabaadinan hoos ahaanba in dul ahaan daahirku uu noqdo markaa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu taqarubayo ilaahay la siinaayo oo daahir ahaan cid kale aan la siinaynin oo shirkigii markaa daahirka ah uu qofku markaa ka badbaadsan yahay sidoo kale baatin ahaanna ama qalbi ahaanna inuu yahay qofku markaa camalkiisan uu la imanaayo ku ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas u badhax tiray walaalayaal waxaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka waxaana uu kaga warramay aayaad fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu amraayo ikhlaaska kuwo fara badanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammanay dadka mukhlisiinta ah xataa rabbi subxaanahu wa tacaala uu inoo sheegay umamkii inaga horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu amray ikhlaaska oo rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu الsalaata wayu'tu الzakaa wadalika diin اlqayima ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas waxaa rabbi uu leeyahy lama amrin kuwaa bimacnaa ahlulkitaabka iyo mushrikiinta ahaa ilaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan mooye wax kale lama amrin mukhlisiina lahu ddiin xaala yihiin kuwa u khaalis yeelaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada oo waxaa la amray waxay ahayd inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay caabudaan wa maca dalika ikhlaasu lcibaadati lilahi caza wajal dabeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadana ay u khaalis yeelaan oo riyaaga iyo wixii markaa la midka ah ay markaa quluubtooda ay ka fogeeyaan ay ka saaraan لأنa ilaahay subxaanaهu wataعala markuu sheegay ikhlaaص الcibaadaةi lilah ee salaadiina rabbi uu sheegay zakadiina uu sheegay salaada iyo zakadaasoo soo gelaya marka min jumlaة اcibaadaat soo gelaayay ayaa ilaahay subxaanaهu wataعala wuxuhi wadalika diin اlqayima taasaa markaa diintii toosnayd ah ama diintii toosnida badnayd waa taas baa ilaahay subxaanaهu wataعaala uu yihi ilaahay aayaad kale wuxuu ku lahaa isagoo rasuulkeeni maxamed aha عalayhi الsalaaةu wasalaam amraaya ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi facbud اllaha mkhlisa lahu diin nebi allow ilaahay subxaanahu watacaala caabud xaalo aatay u khaalis yeelaya ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada sidaa daraaddeed baa nebigeeni maxamed aha calayhi الsalaatu wasalaam waxaa lagu lahaa nebi allow qul illaaha acbudu mkhlisa lahu diini nebi allow waxaad tidhaahdaa ilaahay baan subxaanahu watacaala caabudaya xaalo aan ahay ku u khaalis yeelaya markaa cibaadadayda aan la imanaayo ilaahay subxaanahu watacaala u khasisaayo walaalayaal ikhlaasku qofkuu kula yimaado cibaadaadka intaan aakhiraba la gaadhin ifka ayaa wuxuu ku yeeshaa markaa raad ummaddu hadday markaa ikhlaaska cibaadaadka cibaadada ay la imanayso ama cibaadaadka oo dhan hadday ilaahay subxaanahu watacaala u badhax jirto daahiran wa baatina ummaddaasi waxay helaysaa markaa tamkiini wanasri fi dunya waxay helaysaa adduunyada inta ay joogaan inay cadowgooda ka gacan sarreeyaan iyaguna ay noqdaan markaa dad ahlu tamkiin ah oo cadowgooda markaa ka gacan sarreeya oo dhulkooda markaa iyo diintoodaba markaa makansaday oo ilaahay subxaanahu watacaala siduu u amray ilaahay u caabuda iyaguna cadow aan ka baqanaynin cadowgoodu markaa inuu ka cabsado mooye iyagu aan ka baqan ayaa markaasay noqonaysaa waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid uu ku yidhi waa tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum wa ikhlaasikum wa salaatikum wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa uu ku yidhi miyaa la idinku hiilinayaa oo miyaa laydinku arsaaqayaa ilaa biducafaa'ikum bimacnaa naxariista a u naxariisanaysaan ama baryada ay ilaahay baryayaan ay ducaynayaan kuwa markaa ducafada ah iyo markaa salaada aad tukanaysaan iyo ikhlaaskiina mooye ma wax kalaa laydinku nusraynaya oo laydinku arsaaqayaabaa ilahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid uu ku yidhi waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid kale uu ku sheegay oo ihi bashir haadihi اlummata biالsanaa'i waاtamkiini fi اlbilaad waاnasri wاrifcati fi اddiin wman camila minhm bicamali اlaakhirati lidunya falaysa lahu fi اlaakhirati min nasiibin rawaahu imaamu axmed fi musnadi wasaa callaamaة اlalbaniyu fi saxiix اljaamic waxaa rasuulku leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka cadiimka ah waxaa nebigu uhi ummaddan ugu bushaaree korayn iyo gacan ku hayn dhulka ay gacanta ku hayaan oo adduunyada markaa iyagu markaa tamkiin ilaahay subxaanahu wataala gacmahooda uu soo geliyo iyo gacan nasri inay markaa ay helaan iyo rifco diintooda markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo waxaa nebi maxamed u yihi calayhi الsalaatu wasalaam waman camila minhum bicamali اlaakhira qofka camalulaakhira u sameeye lidunya addunye uu dalbaayo falaysa lahu fi laakhirati min nasiibin qofkaasi aakhiro wax dheefa kuma lahaa ayuu nebi maxamed leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam waa maxay waman camila minhum bicamali اlaakhirati lidunya qofka qabta markaa camal aakhira qabta liajli dunyaana u qabta falaysa lahu fi laakhirati min nasiibin macnaheedu waa maxay macnaa waa ikhlaas daro oo qofkii laga waayey xadiidka qaybta horena waxaa marka ay ka warramaysaa ikhlaas qiimaha marka qofku iyo waxyaalaha uu ku helaayo sidoo kale ikhwaanii fi llah ikhlaasku waajib ayuu yahay fi jamiici abwaabi alcibaadaat walqurubaat abwaabta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la caabudaayo cibaadaadka oo dhan ama cibaadadaasi ha noqoto cibaada badaniya ama ha noqoto cibaada maaliya ama ha noqoto markaa cibaado markaa qalbiya ama ha noqoto cibaado waxaasoo dhan iska saarane waxa ay noqonaysaa marka qofku inuu camalkaa marka uu khaalis u yeedho ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u barax tira oo riyaa iyo waxyaali la midkaa uu ka beri yeelaa waxa ay tahay markaa shay waajib ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii maxamed ah calayhi الsalaatu wasalaam waxauu inoo sheegay oo rasuulku yihi in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum rawaahu imaamu muslim min xadiidi abi hurayra wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum ilaahay subxaanahu wa tacaala eegi maayo jilarhkiina sidoo kale eegi maayo qaadadka markaa abuurkiina uu yahay sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu eegayaa rabbi walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilahay wuxuu eegaya markaa quluubtiina oo laga eegaya markaa khaalisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma u tahay mise uma aha waxaa kaloo la eegaya wa acmaalikum acmaashana mawaafaqsanta wuxuu nebi maxamed la yimi calayhi الsalaatu wasalaam sidaa daraaddeed cibaadaadkaas ha noqdaan kuwa waajiba ama kuwa sunaa ha noqdaane waxaa waajiba qofku inuu cibaadaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u barax tiro oo khaasatan abwaabtaa waxaa ka mid a cibaadada ee qofku ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii marka inuu u sameeyo oo ikhlaas uu kula yimaado oo ilaahay subxaanahu watacaala uu barax tiro inta badanna halisu ugu jiro riyaaga waxaa la yidhaahdaa inuu soo galo waxa uu yahay walaalayaal markaa dalabulcilmi cilmiga markuu qofku dalbaayo ee daalibulcilmi uu yahay ee aqoontii shareecada uu baranaayo waxaa waajiba markaa ikhlaaskiisa inuu ilaaliyo oo had iyo jeer markaa qalbigiisa uu kaantaroolo waayo qalbigii waxa soo waajahaya shahwa khafiya ayaa qalbigii markaa soo weeraraysa shahwadaa khafiga waa ariyaa riyaaga waxaa ka mid a xub duhuur qofku inuu jecelya markaa inuu muuqdo waxaa ka mida marka inuu jeceliya kasb اlاxtiraam w atawqiiri min annaas inuu jecelyahay markaa dadka inuu ka helo in la ixtiraamo la weyneeyo waxaa ka mida inuu jecel yahay markaa dalab shuhra waan yushaara ilayhi biاlbanaan inuu jecelyahay markaa inuu mashhuur noqdo qof caana oo faraha markaas lagu soo fiiqo waxaasoo dhami waa shahwa khafiya waxay ka hor imanaysaa markaa ikhlaaskii waxanay soo gelaysaa markaa noocyaa badda markaa ama badda loo yaqaano markaa baxru riyaa badda markaa istusnimada ee noocyadeedu marka ay fara badan yihiin nebigeenii moxamed ahana calayhi الsalaatu wasalaam marka cilmiga markaas la dalbaayo waxaa jira axaadiis dhowroo nebigu kaga hadlay calayhi الsalaatu wasalaam khudurada uu leeyahay markaa riyaagu rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam man dalba اlcilma liyubaahi bihi اlculamaa aw yumaari bihi الsufahaa aw liyasrifa wujuha الnaasi ilayhi fahuwa fi الnaar ciyaada biاllah rawahu ibnu maaja baabu اlintifaaci bاlcilmi wاlcamali bih waxaa markaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan uu leeyahay man dalaba alcilma qofka cilmiga u raadiya liyubaahi bihi اlculamaa si culimada ugula faantamo aw yumaari bihi sufahaa ama caamada uu ugula murmo aw liyasrifa wujuha annaasi ilayh ama wejiyada dadka xaggiisa ugu soo dumiyo ugu soo duwaa fahuwa fi naar buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kaasi naar ayuu gelayaa xadiidka ibnu maaje ayaa wariyey waxaan u baabaystay ibnu maaje raxmat اllaahi tacaala calayh markii sunantiisa xadiidkan uu ku soo saaray baabu اlintifaaci biاlcilmi wاlcamali bih wuxuu kani baab u yahay buu sheekhu leeyahay cilmigii markaa in lagu intifaaco laguna markaas camal falo oo saddex arrimood buu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka uu ku sheegay oo qofku ay tahay markaas inuu iska ilaaliyo man dalaba alcilma liyubaahi bihi اlculamaa inuu culimadii markaa kula faantamo oo culimadii markaa uu gees cararo la arrinta labaadna uu yumaari bihi sufahaa ama sufahadii uu markaa kula murmuu ku afjabiyo aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayh ama wejiyo dadka uu kusoo dudo oo ummaddu xaggiisa ay usoo jabto oo isaga xag ay ku soo xoomaan qofka ay xaaladiisu sidaa noqoto buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam fahuwa fi nnaar way qasdigiisa ayaa xun qasdigu cilmiga u bartay ayaa qasdi barakaysan aan ahayn saasaa marka ibnu maaja raxmat اllaahi tacaala calayh u baabaysta baabka baab اlintifaaci biاlcilmi wاlcamali bih waa ahlulcilmigu ay markaa isweydiiyeen qofku markuu cilmiga dalbaayo muxuu niyoonaya markaad cilmigii dalbayso dalabalcilmigii shareecadii aad dul fadhiisanayso axaadiistii nebiga aad baranayso calayhi الsalaatu wasalaam aad baranayso markaa tafsiirkii aad baranayso markaa axkaamtii shareecada qofku muxuu niyoonaya niyadda uu ku qabanaya imaamu axmed ibnu xambar raxmat اllaahi tacaala caleyh ayaa la weydiiyey markaasaa wuxu uhi yanwi rafca aljahli can nafsihi wa can gayrihi waxau niyoonaya cilmiga markuu baranaayo inuu markaa isaga jahliga uu ka rafcoomo oo jahligan hayaa markaa uu ka baxo oo uu ka markaa ka faydmo wacan hayrihi ummaddana markaa xaqa uu gaadhsiiyo oo ummaddana markaa uu xaqa ugu baaqo si ilaahay subxaanahu wataala agtiisa xasanaad uga helo sidoo kale imaamu shawkani raxmat ullaahi tacaala caleyhi kitaabkiisa markaa tafsiirka iyo fatxulqadiirka markuu fasirayo qowlahu tacaala falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim ay lacalahum yaxdaruun ayaa wuxuu odhanayaa cilmiga waxaa loo dalbaa laba maqsuud oo keliya labadii maqsuudna ilaahay subxaanahu wataala halkan uu ku sheegay ama labadii ujeeddana ilahay halkan ayuu ku xusay ujeeddada koowaad waa maxay waliyatafaqahuu fi ddiini si markaa diinta ay u fahmaan oo qofku markaa diintii uu u fahmo oo naftiisa markaa jahligu uga rafciyo waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim iyo markaa qoomkooda inay markaa ay u digaan marka xaggooda ay u laabtaan ay u noqdaan oo waa maxay taasina waa rafcu ljahli can gayrihi dadkii in jahliga laga rafciyo diintii la faafiyo oo dadkii xaqii loogu baaqo waxa imaamu shawkani uu leeyahy raxmat ullaahi tacaala calayh sidaa imaamu axmed binu xambar raxmat ullaahi tacaala calayh uu yihi ayaa wuxuu leeyahy ayadda waxaa laga qaadanaya ujeeddada cilmiga loo barta labada arrimood inay tahay in adigu jahligu kaa dul kaco oo jahliga aad ka baxdo oo shareecadii aad ku camal fasho sida ilaahay aada ugu dhowaato iyo ummadaadi inaad xaqa aad gaadhsiiso oo dadka aad u sheegto oo halkaa xasanaad iyo ajar marka aad ka hesho walaalayaal ikhlaasku waa shay markaa khafiyo qalbiga ku qarsoon sidoo kale dibkiisa oo markaa ah markaa ashahwa alkhafiya waxa loo yaqaan oo riyaagiina waa shay markaa isna qarsoono ciidama oga laakiin culimmadu waxay leeyiin madaahir iyo calaamaad ayuu leeyahay calaamaadka iyo madaahirta markaa lagu garto shahwada khafiga ee qarsoon ee qalbiga markaa ku qarsoon xilliga khaasatan qofku markaa cil dalabulcilmiga uu ku jiro waxaa ka mida marka oo madaahir u noqonaya shahwada khafiga ama cadam اlikhlaas ama ariya waxaa sumad iyo calaamad u noqon karta an yashtaila اlmutafaqihu bifard اkifaayaat can furuud اlacyaan wan yashtaila biculuumi اlijtihaadi qabla an yatafaqaha fi diin اllahi caza wajal bimacnaa qofkii waxyaalaha madaahirta uu leeyahay markaa ashahwa alkhafiya ama riyaaga uu leeyahay oo kasoo horjeeda markaa ama ikhlaaska didku ah waxa ay tahay qofku inuu ku mashquulo furuud kifaayaatki isagoo furuud acyaanki aan waxba ka aqoon waxaynu ognahay waxyaalaha waajibaadka ilaahay subxaanahu watacala inagu waajibiyey waxay u qaybsamaan markaa laba qaybood qayb waxaa la yidhahdaa markaa furuud lacyaan sida salaadii shanta ahaayoo kale bisha ramadaan soomkeedii arkaantii markaa islaamka qofku hadduu markaas xoola haysto oo kale xubnaal uu leeyahay dee zekadii waxay ku noqonaysaa waajib soomkii xajkii umuurahaasi waa furuud lacyaan marka qofki inuu furuud ikhlaaskii waa furuudlacyaankii ka mida janaabada sida looga meedhanaya furuudlacyaankii ka mida qofku siduu markaas u weysaysanaya furuudlacyaankii ka mida waxaa markaa ka mida waxyaalaha lagu garto qofkan marka madaahir u noqon kara ashahwa alkhafiya inay ku sugan tahay ama ikhlaaskiisu in aanu ikhlaas jirin ama uu daciif yahay waxaa markaas ka mid ah qofku inuu ku mashquulo furuud lacyaan furuud lkifaayaat baan leeyahy fardulkifaaya oo kaga mashquulo fardulcaynkii tusaale ahaan ay dhacdo qofku inuu raadsado inuu fardulkifaaye uu barto juhdi fara badan uu ku bixiyo wa huwa jaahilun can furuud alacyaan isagoo fardulcaynki jaahil ka ah salaada isagoon aqoon u lahayn weysadii isagoon aqoon u lahayn ikhlaaskii isagoon aqoon u lahayn ayuu naxwo dul fadhiyaa marka naxwihii ayuu dul fadhiya naxwihii buu baranaya salaadii wixii fardulcaynka ku ahaana aqoon markaasuma la waya naxwa in la barto waa fardulkifaaya sidoo kale abwaab fara badan oo abwaabta fiqiga ka mida waa fardulkifaaya oo hadday dadka qaybi barato qaybta kale markaa waa ka dhacaysa wuxuu leeyahy ibnu qudaamat almaqdasi raxmat ullaahi tacaala calayh isagoo masaladaa ka waramaaya kitaabu leyo la dhaha mukhtasaru minhaaju minhaaji alqaasidiin ayaa wuxuu ku leeyahy markuu ka waramayo qofku bimacnaa inuu cadamulkhlaaska ay ka mid tahay inuu qofku kasoo had iyo jeer fardulkifaayaadka uu ka mashquulo fardulacyaanti uu ka mashquulo isagoo fardulcaynkii waxba aan ka garanaynin waxau leeyay wa anta tajidu lfaqiha yatakalamu fi الdihaari wاllicaani wالsabqi wاramy wayufaricu tafriicaat alati tumdi duhuur walaa yaxtaaju ilaa masalati minha wla ytakalamu min alkhlaasi wala yuxadiru min alriyaai wahada calayhi fardu cayni liana fi ihmaalihi halaakuhu walawalu fardu kifaayati waxau leeyahy sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayh waxau leeya waxaad helaysaad arkaysaa ninkii faqiiha ahaa oo yatakalamu fi abwaabi dihaar abwaabtii dihaarka ka waramayo dihaarku waa baab ka mid a abwaabta markaa fiqiga oo khaasatan kitaab kitaabu dalaaq marka marka abwaabta la daraasaynayo lagu dhex daraaseeyo licaankii sabqigii tartankii waxyaalii lamidka ahaa ramyigii markaa tuurashada waxa le markaa ama shiish barashada wax ku saabsan isagoo markaa ka hadlaaya wayufaricu tafriicaat weliba aad iyo aad u kala saar saaraayo intaasoo farac ama intaasoo masalo kasoo saaraya markaa ramyigi iyo wixii lamidka ahaa taasoo wakti fara badan fara badan fara badan qaadanaysa buu leeyahy qofkaasi waxaa laga yaaba u leeyahy marka inaanu masale kaliba masale quraba aan uga baahnayn inaanu dihaarna ka dhicin licaanna aanu ka dhicin isaguna ahlu sabqi wa ramyi midna aanu ahayn marka walaa yatakalamu min alkhlaasi walaa yuxadiru min ariya oo ikhlaaskana aanu kaba waramayn ikhlaaska riyaagana aanu kaba digaynin waayo dee tan dambe buu sheeku le waa fardu cayni liana fii ihmaalihi halaaku hadduu ihmaaliyena oo markaa uu waxba kasoo qaadi waayena waa fardu waxayn ikhlaaski iyo riyaagii waxa weeye hadduu waxba kasoo qaadi waayo waxaa ku sugan qofka halaagiisa bui marka ta horena oo abwaabta dihaarka iyo licaanka in licaanka in la bartaana waxaa sheeku le raxmat ullaahi tacaala caleyh waa fard lkifaaya oo bimacnaa fardulcayn ma ah waa laga yaaba qof inay mar ku tacayunto oo hadduu markaa dihaarka uu ku dhaco iyo licaanka uu ku dhaco dee fardulcayn bay ku noqonaysa inuu ogaado bal waxaa markaa ka ratibmaya laakiin asalka masalada barashadeedu waa fardulkifaaya waxaa ka mid a madaahirta cadam likhlaaska ikhwaani filah uu leeyahy aljur'atu cala alfatwa inuu qofku ku dhiiran yahay fatwada waxaa fatwada la yidhaahdo oo haddii masalo lasoo qaado laisweydiiyo oo cid caamiya ay timaada ta masalada markaa bal hadda hana looga fadwoodo maxay shareecadu ka tidhi isagu uu jecelya kafarta u taagay inuu noqdo ama ka isaga la weydiiyey inuu noqdo haddii majlis la joogo oo majliskaa la weydiiyo uu fadhiyo markaa cid ka cilmi badan ama cid la aqooni ay fadhido inuu isagu farta u taagu noqdo markaa kaka jawaaba aljur'atu cala alfatwa fadwada oo lagu dhiiradaa waxa ay ka mid tahay madaahirta ama sumadaha ikhlaas daradu ay leedahay arrintaas fadwada lagu dhiiradaana maaha min shicaari ahli اlcilmi wاtaqwa dadka ahlucilmiga markaa shicaarkooda iyo markaa maaha markaa calaamaadka lagu garto iyo dadka ahlu taqwa ah wainamaa huwa min shicaari culamaai suu waxay sumad u tahay shicaarna uu yahay marka culamaau suu sifaadka ay leeyihiin weeyaan waayo culamaau suu qasdigoodu waxa ay tahay dalabu shuhrati wاduhuur inay markaa muuqdaan iyo in la maqlo ayaa iyaga markaa u ah markaa calaamad u ah iyo ujeedadoodu ay tahay wuxuu leeyahy imaamu marka abu daud fii masaa'ilihi uu ka warinayay imaamu axmed bn xambal raxmat اllaahi tacaala calayh waxa uu yihi maa uxsi ma samictua ma koobi karayo inta aan ka maqlay alimaam axmed bn xambal raxmat اllaahi tacaala calayh oo su-ila can kaiiri mima fihi اlikhtilaafu fi lcilmi oo fa yaqulu laa adri waxa uu leeyahy marka imaamu abu daud raxmat اllaahi tacaala calayh fara badanaa buu yihi inta aan ka maqlay axmed bn xambal bimacnaa badana inta aan ka maqlay axmed bn xambal oo masalo la weydiiyey min masaa'isha kamida oo dabeedna uu ku jawaabay laa adri garan maayo sheekhu hi intaasoo masalo ayaa wuxuu le waxaan goobjoog u ahaa imaam axmed binu xambal oo aynu garanayno oo la weydiiyeyo imaam axmed binu xambal uu leeyahy markaas ma garan maayo marka markaasa imaam axmed binu xambal laftiisa ayaa wuxuu leeyahay maa ra'aytu mila ibni cuyeynati fi lfatwa maan arag ibn uyn ibnu cuyeyne oo kale oo sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali maan arag buu leeyahy sufyaan ibnu cuyeyne oo kale xagga fadwada ninka ka fiican xagga fadwada maan arag waya kaana ahwanu calayhi an yaquula laa adri waxa u fududayd bu marka fadwa fiicnaantu xaggay kaga sugnayd fadwa fiicnaantu waxay kaga sugnayd wuxuu maxaa calaamadu ahayd inuu fadwo wanaagsanaa wuxuu odhan jiray buu leeyahy in badan waxaan ka maqlay isagoo laa adri garan maayo masalaa la weydiinayaa masaladaa garan maayo ayuu odhanaya marka wuxuu leeyahy calaamat ibn اlqayim raxmat اllaahi tacaala calayhi wa kana salafu min aلصaxaabaةi wالtaabiciina yakrahuuna tasaruca fi اlfatwa wayawadu kulu waaxidi minhm an yakfihi iyaha gayruhu wuxuu leeyahy calaamaة ibn اlqayim raxmat اllaahi tacaala calayh kitaabkiisa aclaam اlmuwaqiciinka waxau yihi selafkii waxay aan saxaabadii iyo taabiciintii kuwa nacabay ahaayeen bui inay u tartamaan waxa fadwada la yidhaahdo mid walibana wuxuu jeclaan jiray inuu markaa cid kale ay kaga fidnaato fadwada dan cid kale inay sheegto oo isagoo aanu mimbarka u fuulin saasuu jeclaa marka de maxaydun umalayn xilligan inu joogno wuxu ley abdiraxmaan ibn abi leyla raxmat اllaahi tacaala caleyh wataabici waxaan soo gaadhay bui boqol iyo labaatan saxaabi boqol iyo labaatankaa saxaabi mid waliba waxa uu jeclaa fadwada marka su-aal la weydiiyo in walaalkii lagu riixo walaalkii uu ka jawaabo maxaydan u malayn xilligan aynu joogno oo tusaale ahaan caruurtii ama dhalinyaradii ay markaa fadwadii u kala degdegayaan weliba masaa'il waaweyn oo culusa ku saabsan markaa takfiirka ku saabsan oo ku saabsan markaa ku saabsan tabdiica oo ku saabsan markaa istixlaalu dimaa ama dhiigaga sadku dimaa dhiigaga markaa daadintoodii ku saabsan carruurta ay ka fadwoonayso ama qof marka aan aqoon lahayn uu ka fadwoonaayo oo ka fadwoonaya laga yaaba haddii la weydiiyo weysada aan waxba ka garanayni masalo weysada ku saabsan haddii la weydiiyo waxba ka garan maayo haddii la weydiiyo masale markaa ku saabsan takfiirka iyo markaa jihaadka iyo abwaabta ahlucilmigu ay yidhaahdeen waxaa ka warramayaan alraasikhuuna fi lcilm culimo markaa khaas oo gaar ah oo ahlulijtihaadi warusukh baa ka warramaya ay yidhaahdeenna waa u cumaamadanaya markaas waa ka warramaya waxaana markaa mudan ikhwaani fillah inaynu ogaano shareecadu waxay leedahay markaa masaa'il markaa qofku bilowga marka ama xilligu markaa shareeca diinta barashadeeda marka uu bilaabo si dhib yar uu fahmaayo iyo masaa'il aanu fahmaynin ilaa uu ku noqdo markaa raasik uu ku noqdo fi lcilmi intaasoo sano shareecadii uu ku dhex jiro intaasoo kitaab uu dhigto intaasoo caalim uu la kulmo aanu markaa aqoon u yeelanaynin waxaa ka mid a masaa-isha marka ahlucilmigu ay xusaan waxaa ka mid a masalada markaa takfiirka qofka markaa la gaaleeyo la idhahdo qofkaasi waa gaal waxaa ka mid a abwaab اljihaad aljihaadu fi sabiil الlah waxaa ka mid a markaa dimaaga iyo riddada markaa xukunkeedii qofka markaa dimaagiisa goormu markaa xalaal noqonaya masaaisha noocaas masaa'il markaa sahlan oo iska basiida markaa maaha ee waa masaa'il markaa culus oo fadwadii haddii markaa ay culimadu ay diideen fadwadii in lagu dhiirado oo ay soo gelayso markaa masaa-ishii markaa weysada iyo xaydkii iyo nifaaskii iyo ay soo gelayaan maxaa markaa aynu u malayn masaa-ishii kale markaas taa markaa ka cuslaydana waxaa markaa aan markaa baraarujin lahaa tambiihin lahaa waxa ay tahay waxa la yidhaahda maalan shareecadu waa kala waaweynta way kala cululusasaynu xusnay waxay leedahay meelo halbowle ah oo halis ah oo cid waliba aanay geli karin sida markaa dhakhtarka ama ninka dabiibkiiba oo nin dabiiba waxyaalaha qaar daweyn karaa waxyaalaha kale aanu isku qaadi karin oo tusaale ahaan ninka neerasta ah ee meelahan farmasiyada jooga ee carruurta marka loo keeno qof hargab ku dhacay iyo markaa muda ee irbaddaa lagu aaminay marka inuu carruurta mudo hadduu maanta yidhahda samabadan qalaya ama wadnahan qalaya markaa meela uu furto dadku waa la yaabaya waxay odhanayaan qofkan waxba u dhiman kii farmasiga hebay joogi jira weligaaba taqaanay ayaa markaa boor wey soo dejisto wuxu waxaan markaa indhahaan markaa qalaya qalin indhahaan samaynaya ama qalin wadnahaan samaynaya dadku kuma aaminayaan ka noocaasa inay ugeeyaan markaas caruurtooda siduu indhaha uga qalo ama wadnaha uga qalo sidoo kale markaa shareecaduna waa caynkaas oo masaa'il sidaasay leeday oo halbowlo culimo markaa intaas hoosena ama raasikhina fi lcilmi mooyo cid kale aanay u bareeraynin lakin maca alasaf waxaa laga yaabaa qof noocaasoo markaa irbadda ka aan lagula hagaagayn ee markaa waxyaali markaa diinta markaa laga yaaba ah markuu akriayo kitaabka markuu wax ka akriyaayo inuu xataa dhawaaqi iyo tilaawaadka tilaawadii aayadda uu khaldaayo ama tilaawa xadiidka markaa dhawaaqiisa uu khaldaayo in laga yaaba markaas in loo daba fadhiisto masaailku masaa-isha waaweyn ah khulaasada ikhwaani fillah waxa ay tahay bimacnaa waxayna gelisay masalada ah in lagu degdego markaa tasarucu fi lfatwa inay sumad iyo calaamad ay u tahay waxaa la yidhaahdo markaa ikhlaas darada iyo qofkan inaanu markaa mukhlis ahayn asalkeeduna uu yahay inaan markaa lagu degdegin oo masaaishu walow khaasan masaaisha marka aynu xusnay rasuulkeeni maxamed aana calayhi salaatu wasalaam niman fadwooday masale fadwooday oda ninkii sabab ay u noqotay markaa inuu dhinto ayaa nebigu alayhi salaatu wasalam wuxu uhi qataluuhu qatalahum allah maanaa waa dileen ilahay hallaaye buu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam kumanay dilin xabad iyo markaa qoritoona ee waxay ku dileen markaa fadwo oo ninkii markaa janaaboobay madaxa nabarku kaga yaalay dabeedna maydh ay yidhaahdeen marka intuu janaaboobay yidh yidhi markaa ma ii helaysaan wax rukso ah deedna ay yidhahdeen laa najidu laka ruksatan faktasil deedna maydhe geeriyoodo nebigu wuxu alayhi salaatu wasalaam qataluuhu qatalahum allah maanaa fadway ku dileen ilaahay subxaanahu wataala iyagana hallaaye buu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam khulaasadu markaa waxay tahay qofkii waa inaanu markaa fadwadii aanu ku degdegin oo markaa iska ilaaliyo khaasan mashaaisha masaaisha marka aynu xusnay aynu hi culimada xataa ajilada ah qaarkood baan markaa masaaisha aan ka hadal ee culimada ajilada qaar khaasa ayuunba markaas ka warama waxaa madaahirtaa kamida ay ah markaa cadamulkhlaaska sumada u ah qofku had iyo jeer muranka iyo jadalka markaa inuu doon doono wuxuu leya imam awsaaci raxmat اllahi tacaala alayhi ida araada allahu bqowmin shara fataxa allahu calayhim اljadla wamanacahum اlcamal ilaahay subxaanahu wataala markuu qoom la doono shar waxaa loo furaa marka albaabada murankaa loo furaa waxaana laga xaniba oo laga xidhaa albaabada camalka imaam awsaaci saasu le raxmat اllahi tacaala alayh sidoo kale nebiga alayhi salaatu wasalaam xadiida marfuuca ayaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam canhan oo kale leh ayaa rasuulka kaga soo aray khulaasadu markaa waxay tahay calaamaadka markaa cadamulkhlaaska uu leeyahay waxaa ka mid a qofku had iyo jeer jadal inuu galo oo jadalku uu noqdo markaa jadalkaynu ujeednaana dee ilaahay subxaanahu wataala waxaa nebi maxamed ku ui wajaadilhum bilatii hiya axsan laakiin jadalka loo jeeda waa jadalkii qofku markaa doodii uu ka gelayo shay baadila oo xaq aan ahayn uu ku doodaayey ama shay aanu aqoon ulahayn uu ku murmaayey ama qasdigiisa uu xunyo markaa jadalkan wuxuu u gelaya murankan aanu ahayn markaa xaq muujine ay tahay markaa waxyaalo kale naseexada labaad walaalayaal waxay tahay inu ikhlaaskii aynu markaa nafeena ugu nasteexayna inta aynu kaga soo baxno waxaynu isugu nasteexaynaynaa mutaabacat mustafa calayhi salaatu wasalaam rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dayano wamima yenbaqii an yataraba calayhi almar'u lmuslim mutaabacat almustafa calayhi salaatu wasalaam waliqtidaau bihi daahira wabatina waxyaalaha ay tahay markaa qofka muslimka inuu ku raboobo khaasatan qofkii daalibulcilmiga ahaa ee ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa baranaayey doonaya inuu aqoon u yeesho kitaabka aliyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay tahay inuu markaa ku daydo oo uu raaco rasuulkii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam xagga daahirka xagga markaa iyo xagga baadinkaba xagga ictiqaadka iyo xagga camalka iyo xagga akhlaaqdaba ilaahay subxaanahu watacaala waxau ina amray rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam inaynu markaa ay kudeesho wanaagsane ku sugan taha rabbi inoo sheegay oo ilahay wuxu walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa kaloo ilaahay inooga dilay nebiga inaynu khilaafno oo ilahay wuxu uhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun o yusiibahum cadaabun aliim ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leeyaha ka digtoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan kuwa khilaafaya marka can amri can amri rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam amarka nebiga kuwa khilaafaya ha iska jiraan oo ha ka digtoonaadaan an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim macnaa si aanay markaa ugu habsan aanay ugu dhicin markaa fitna aanay ugu dhicin bimacnaa fi dunya ama cadaab kulul aanay ilaahay subxaanahu wataala agtiisa aakhira aanay kala kulmin fitnadaana culimadu waxay len waa azayq wahuwa alcuduulu can alxaq waa xaq oo markaa laga baydho ama laga leexdo sunadu walaalayaal waa safiinat naja wakhaasatan fi ayaami alfitani walmixan sunada nebigu calayhi salaatu wasalaam waa markaa waa doontii badbaadada gaar ahaan xilliga masaa'ibta iyo fitantu ay jiraan sidaa daraaddeed baa rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo dardaarmay in sunada la tamansugo xilliga fitnadu ay jirto e fitnadu ay dhacdo iyadoo waajib ay tahay mar walba sunada nebiga in la qabsado calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana khaasa nebigu si gaar ah wuxuu inoo dardaaray inaynu sunada qabsano xilliga fitanta wuxuu leeyay crbaad bn sarya radي الlahu taعalى عanه وacadnaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm mawcidaة baliiغa wajilat minha اlqulub wadarafat minha اlcuyuun faqulna ya rasuula الlah kaanaha mawcidaة muwadicin faawsina faqala عalayhi الsalaaةu wasalaam uwsiikum btaqwى الlah wالsamci wطaacة wain taamara عalaykum cabd xabashiyu kana ra'sahu zabiba inahu man yacish minkum fasayara اkhtilaafa kasiira faعalaykum bsunatii wasunaةi اkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiin tamasakuu biha wacaduu calayha binawaajid waxaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ka warinaya saxaabiga jaliilka ah cirbaad bnu saariya radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay nebigaa maalinna waaniyey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna waaniyey waano raad badan nagu yeelatay raadkay ku yeelatay laba dhinac buu inaga tusaya saxaabigu raad qarsoona aynaan arkaynin iyo raadka labaado ee markaa calaamad u ah markaa raadkii qarsoona wuxuu leeyahy nebigu markuuna waaniyey wajilad minha اlquluub quluubtayada ayaa cabsatay wadarafat minha alcuyuunu indhaha iyagina waa ilmeeyeenoo waa ooyeen waayo wacdigii qalbiga ku dhacey qalbigu uu cabsaday waa xasumad u noqotay marka oohintii indhaha inuu qalbigu cabsanaayo markaasaan idhi yaa rasuula allah wa fii riwaayatin faqultu aniga ayaa idhi buu leeyay markaa yaa wayo siduu xadiidka uxifdiya markaa calaysay isaga u raadaysay ayaa markaa kutusaysa wuxuu leeyay waxaan idhi yaa rasuula allah kaanahaa mawcidatu muwadicin waxaana la moodaa waanadan iyo wacdigan midna sii sagootiyayaa waanadii baa la moodaa faawsina noo dardaara faqaala calayhi الsalaatu wasalaam usiikum bitaqwa allah alla kacabsi baan idin dardaaray in ilaahay ka baqataan waayo qofka hadduu ilaahay subxaanahu watacala u ka baqdo adduunyadiisa iyo aakhiradiisuba waa hagaagaya wasamci wataaca iyana markaa ismaqashaan oo is adeecdaan oo macnaa kuwa ilaahay talada uu idinku dhiibay a markaa adeecdaan buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalam lo haba noqdaan dad markaa ayastaan oo aquulsataanba ha ahaadaane wuxuu dabeedna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi markaa fainahu man yacish minkum fasayara اkhtilaafan kaiira qofkii idinka mida idinka ee noolaadaa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan kaiira fasayara ikhtilaafan kaiira wuxuu arki doonaa markaa iskhilaaf fara badan oo maanaa dadkoo diintii ku kala tegey oo adduunyadii ku kala tegey ayaa arki doontaan markaa kaasi waa maradkii famaa hiya dawaa ama famaa huwa alcilaaj maxay dawadu ay tahay waa ka nebi maxamed inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi facalaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin facalaykum waa ismu ficil amar macnaheedu waxay falzimuu laazima buu nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam bisunati xilligaa sunadayda laazima iyo sin sunada markaa khulafada laazima markaasaa nebigu intaa kama hadha ismigaa ficil amare ficil kaluu raaciyo wuxu uhi tamasakuu biha qabsada nebigu markaasu haddana wuxu uhi wacaduu calayha binawaajid weliba qaabka u qabsanaysaan qaab daciif oo itaal daran yaanu noqone wacaduu calayha binawaajid marka gaftambeedyada ku qaniyin culamada marka xadiidkan ikhwaani fi lah ay sharaxayaan waxaa ka mid a inay tilmaamaan waktulfitan waxyaala lagu badbaado waxaa ka mid a tamasuku bisuna in sunada nebiga la qabsado calayhi الsalaatu wasalaam weliba sunada nebiga si adag loo qabsado waayo wacaduu calayha binawaajid in gowsdambeedka lagu qaniino shayga had iyo jeer foolasha aad ku qabataa waxaa laga yaabaa hore inuu usoo dhaco laakiin shayga si adag aad u qabsanaysaa waxa weeye gowsdambeedka markaad ku qaniinto macnaheedu waa shay aad si adag u qabsatay marka macnuhuna maaha uu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam tamasakuu biha wacaduu calayha binawaajid macnaheedu ma aha acmaashii marka ama sunayaashii marka camaliga ahaaye waa sunihii oo dhan marka hadduu ku camaliye yahay iyo hadduu ku ictiqaadiye yahay iyo hadduu ku khuliqiyo xagga akhlaaqda wey intaba in nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waddadiisii la maro oo aan laga leexleexan marka de marka haddii rasuulku sidaa ina yidhi calayhi الsalaatu wasalaam facalaykum bisunati ina yihi tamasakuu biha nabigu uu yihi wacaduu calayha binawaajid rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam waata ikhwaani filah aynu markaa isu dardaarayno ee aynu markaa isugu naseexaynayno sunadu walaalayaal fasunatu cismatu min adalaali wazayq sunada waxaa lagaga badbaadaa waxaa la yidhaahda markaa hallowga iyo qofku inuu baadiyoobo ilaa ahlulcilmiga qaarkood laga soo raray fasunatu ka safiinati nuuxin man rakibaha najaa waman takhalafa canha gariqa wahawa sunadu waa doontii nebi nuux oo kale calayhi الsalaatu wasalaam man rakibahaa najaa qofka markaa fuulaa waa badbaada waman takhalafa canha gariqa wahawa qofka markaa ka hadha doontaana waana qarqoonaa waana qarqoomaa oo waxaa qarqaysta markaa dulumaatku lbidac ama buxuuru lbidac badihii markaa bidcada ayaa qofkaa qarqiya wahawa waana lumaayo duufaanadii markaa bidcada ayaa ku kaca sidaa daraaddeed ayaa waajibku waxa uu yahay qofku inuu sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tamasugu si wanaagsan uu qabsado sunada aynu ujeednaana wasayna horeba u xusnay xagga ictiqaadka dadka waa qaar waxaa laga yaaba inay xagga camalka tixgelin fara badan ay siiyaan daahirka ah oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inay waafaqaan lakiin ictiqaadkooda ictiqaad faasid ah oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markaa hadyigiisi iyo dariiqiisii ka fog inuu noqdo sidoo kale markaa inay dhacdo qofka inuu markaa isagu ictiqaadkiisu ictiqaadkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waafaqsan yahay laakiin dacfi uu ka gala xaggii camalka ama xaggii akhlaaqda markaa saddexdaba nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inaynu tamasugno saddexdaba la qabsado saddexda nooc ee sunaha nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka midaba waxa ay noqonaysaa ikhwaani filah shay markaa waajiba lagagana badbaadaya markaa halow iyo markaa baadi waxaynu xusi lahayn arrintaas asbaab tuciinuka cala almutaabacati wاliqtidaa hadduu qofku yidhahdo sunadii nebiga ogaaday calayhi الsalaatu wasalaam inay waajib tahay markaas in la raaco sunadii nebiga ogaaday calayhi الsalaatu wasalaam in lagaga badbaadayo markaa baadi iyo hallow sunadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ba ogaaday inuu rasuulku amray calayhi الsalaatu wasalaam tamasugeed sunadii nebiga ogaaday in fii aakhireba aan ku liibaanayo maxay tahay umuuraha ama asbaabta igu kaalmaynaysaa sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam raacitaankeeda kole dhowr sababood baynu xusi lahayn sababta koowaad ee qofka ku kaalmaynaysa sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam raacitaankeedu waxa ay tahay tacalumu sunati اlmustafa calayhi الsalaatu wasalaam walcamalu biha in sunada nebiga aynu baranno kuna camal falno ikhwaani fi llah waayo sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam dee qofkii meel isagoo cidlo iska joogoon baranoo juhdi aan bixin oo dadaal aan bixin sunadii ku iman mayso ku odhan mayso ana ana sunadii baan ahay markaa igu camal fal markaa dee ku odhan mayso ee qofku waa inuu juhdi iyo dadaal uu ku bixiyaa sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam barashadeeda marka la bartana qofkii markaas uu ku camal falo hadduu sunadii isagoo garanayo uu ku camal fali waayo wuxuu waxa markaa uu dhow yahay oo khatar ugu jira inuu soo galo qowlku nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man ragiba can sunatii falaysa minii qofka sunadayda nacaa ee ka santaaga iga mid maaha bimacnaa beri ayuu iga yahay uu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo markaa qofka sunada nebiga inuu raaco oo sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu tamasugo ku markaa icaanaynaya ama ku caawinaya musaaxabatu ahli اlitibaaci wاlahar inuu markaa la saaxiibo uu ka ag dhowaado ahlu litibaaci wاlahar dadka markaa ehelka u ah itibaaca iyo markaa aharka dadkaasoo markaa ah marka ahlu sunati watawxiid dadkaasoo markaa ahlulxadiid wاlahar inuu dadka ka ag dhowaado had iyo jeero u iska ilaaliyo markaa inuu ka ag dhowaado ahlu اlahwaa'i wاlbidac waayo dadkaasi waa dadka ugu badan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam raacitaankiisa waa dad haddii nebigii aanay la saaxiibin muuqaalkiisii la saaxiibin neefihii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam macnaa axaadiistii nebiga hayaan qaala allah qaala rasuul qaala allah qaala rasuul kaana rasuulu llaahi salى اlahu alay slam yafcalu kada ayaad markaa in badan ka maqlaysaa waa dadka ugu salliga badan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waa dadka markaa ugu raacitaanka badan nebigeenii maxamed ahaa calayhi الsalaatu wasalaam qofkuna dadka marka ahlu aharka ah ama sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ehelka u yacmaluuna bisuna sunaday ku camal falaan wayuxibuuna duhuurahaa waxay jecelyihin sunadaas inay daahirto wanashrihaa oo ay wanashrahaa oo ay faafto oo meel walba markaa ay ka dhacdo saasay jecel yihiin iyaga ayaa markaa ku camal falaaya waxay jecel yihin markaa inay faafto dadkana ay gaadho bikhilaafi ahli bidaci walahwaa ahlubidac iyo ahlu awaagu saa waa khilaafsan yihiin iyagu waxay jecel yihin sunadu inay dhimato bidcaduna ay noolaato ay faafto dadka marka ay ku dhex faaftay jecel yihiin marka qofku marka uu doonaayo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sunadiisa inuu markaa uu raaco daahiran wa baainan daahiran wa baatinan caqiidatan wa camala wa akhlaaqan waa inuu markaa sunadiina uu bartaa saynu horena hore u sheegnay kuna camal falaa dadka ehelkiisa suna ehelka oo ana uu ka ag dhowaadaa oo markaas aanu ka ag fogaanin walaalayaal qofku waa inuu ogaadaa qofka muslimkii oo uu ictiqaadaa ana alfalaax kula alfalaax walfawz kula alfawz mutaabacatu mutaaba fi mutaabacati mustafa calayhi الsalaatu wasalaam aliqtidaau bih waxyaalaha markaa kugu caawinaaya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markaa sunadiisa had iyo jeer inaad ku camal fasho oo aad markaa tamasugto aad xejisato waxay tay inaad caqiide ka dhigato in falaax ama liibaanta adduunyo ta aakhiraba ay ku sugan tahay waxa weeyaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markaa raacitaankiisa oo aad ogaato markaa dulli iyo hawaana inuu ku sugan yahay hadiga nebiga oo la khilaafo calayhi الsalaatu wasalaam bimacna qofka hadduu aamino caynkaas oo aaminsan yahay markaa liibaan adduunyato aakhiraba in laga helayo nebiga oo la raaco calayhi الsalaatu wasalaam oo sunadiisa lagu camal falo daahiran wa baatinan ictiqaadan wa camalan markaa wa akhlaaqan lagu camal falo qofkii wuxuu noqonaya qofkaasi qof markaa sunadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xajisto aan ka ag tegin laakiin ka waran haddii qofkii sunada nebiga uu yaqaano markaa shay hooseeya wax sidaas aan ahayn hadduu arko markaa sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam la qabsado oo lagu camal falo u arka markaa dubudhac iyo takhaluf inay tahay ama inay tahay tashadud waxaa nabigeeni mxamed ahaa عalayhi الsalaau wasalaam uu yihi wajucila dilu wالsgaaru عalى man khaalafa amri wman tashabaha bqowmi fahuwa minhum waxaa dulli iyo hawaan uu ku habsanayo ku dhacaya cidda amarka nabiga khilaaftay calayhi الsalaatu wasalaam sidaa daraadeed ayaa umuuraha aynu xusnay waxaa qofka ay markaas ka saacidayaan inuu nebiga alayhi الsalaatu wasalaam sunadiisii markaa u raaco oo sunadii nebiga alayhi الsalaatu wasalaam u xejisto hadduu umuuraha aynu sheegnay markaas cagsigooda uu ku dhacana waxay arrintaasi sabab ay u noqonaysa inuu sunadii nebiga uu ka fogaado calayhi الsalaatu wasalaam oo hallow iyo baadinimo ikhwaani filah markaasuu ku dhaco naseexada labaad ee marka aynu isgu saddexaad baan leyna isugu naseexaynayna waxa ay tahay macrifatu qiimati اlwaqti wa ahmiyatihi wa mima yenbagii an yatarabaa calayhi shabaab اlmuslim macrifatu qiimati اlwaqti wa tacmiiriha biطaacaat waxaa markaa habboon in dadka muslimiintii markaa cumuuman ay ogaadaan gaar ahaanna markaa shabaabkii muslimiinta ay ogaadaan qiimaha markaa uu waktigu leeyahay dabeedna markii qiimaha ay ogaadaan ay ku camiraan waktigii biطaacaat waayo waktiga iyo neefahan walaleel aynu neefsanayna iyo laxadaadka idbiriqsiyada saacaadka habeenkii iyo maalintii waa nicmatu min acami min acdami nicam illaahi caza wajal cala alcibaad waa nicamka ugu waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu nimca inoogu nimceeyey ilaahay subxaanahu wa tacala isagoo inoo sheegay qiimatu lwaqti ayaa rabbi in fara badan qur-aanka kariimka ah oo waktiga ku dhaartay markaa ilahay wuxu uhi walleyli idaa yaksha wاnnahaari idaa tajalla ilaahay wuxuu ku dhaartay markaa wuxuu ku dhaartay xilligii habeenkii waxaa kaloo rabbi uu ku dhaartay maalintii waxa ilaahay mar uu ku dhaartay xilli markaa maalin xilliga maalmaha maalintii markaa qayb ka mida oo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi markaa waduxaa walleyli idaa saja waduxa wuxuu rabbi ku dhaartay barqadii ilahay meel kale wuxuu ku dhaartay casrka walcasri ilahay subxana walcasri ina linsaan ina alinsaana lafii khusrin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u markaa dhaartaa rabi walaalayaal xilliga uu ku dhaaranaya waxay calaamad u tahay qiimuhu markaa waktigu uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu inoo sheegay in wa habeenkiiyo maalinta uu ka dhigay laba isweydaaranaye ay u yahayna aayad iyo wuxuu ku cibro qaato qofkii markaa doonayay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xuso ama uu mahad naqo ilahay wuxu uhi ina fii khalqi الsamaawaati واlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab ilahay meel kale wuxuu ku uhi wahuwa aladii jacala اleyla wالnahaara khilfata liman araada an yadakara waraada shukuura mana habeenkan iyo maalintan isweydaaranaya waa aayad ay tahay qofku markaa inuu ku cibro qaato aayaddaasina waxay keensanaysaa inaad markaas aad ka faa'iidaysato habeenkan iyo maalintan si markaa iska markaa dheeldheela ama si markaa iska ciyaar ciyaara aanay kuu dhaafin waxaa nabigeeni maxamed ah calayhi الsalaatu wasalaam inoo sheegay qiyaamaha in la isweydiinayo cumrigii oo dhan cumrigii qayb ka midana la isweydiinayo waxaa nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam lan tazuula qadama cabdin ywma alqiyaamati xata yusala can arbacin can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam qofka markaa gomadihiisu ka suuli maayaan halka ay taagan yihin bimacnaa maalinta qiyaame ilaa la weydiiyey afar buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam afartaa waxaa ka mid ah can cumrihi fima afnaa cumrigiisa wuxuu ku markaa idleeyey ee uu ku dhammaaday cumrigii waa la weydiinaya waxaa kaloo la weydiinaya wa can shabaabihi fima ablaah shabaabnimadiisa wuxuu ku baaliyeeyey marka shabaabnimadani waa baaliyoobaysa madaxan markaa madoobe waa caddaanaya ciraa fuulaysa xubnahan xooggani markaa waa suwaa markaa waa isbedelayaan shirkan quruxda badan aad arkayso waxa weeye isbedel fara badan baa ku dhacaya marka marka waxaas qofku wuxuu ku baaliyeeyey waa la isweydiinayaa buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo la isweydiinaya wa can ilmihi wa can cilmihi maada camila bih cilmigiisa wuxuu kaga camal falayna waa la isweydiinaya waxaa kaloo la isweydiinaya dhaqaalihii meeshuu ka soo xoogsaday iyo meeshuu ku bixiyey buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka marka imaamu tirmidi baa wariyey marka waxaa habboon dadka muslimiinta inay ogaadaan kayfa kaana xaalu salaf xaalkii selafku markaas siday ahaa siduu ahaa wa kayfa kaanuu yuxaafiduuna awqaatahum iyo sida markaa awqaadooda ay u ilaalin jireen yacmiruunahaa biطaacaat ee ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisana ay uga camiri jireen xilliga waxaa laga soo raray qaar selafkii ka mida inay odhan jireen min calaamaati almaqti cadhada alle markaa calaamaadkeeda waxaa ka mid a idaacat lwaqti inuu waktigu kaa dayacmo oo waktigaaga uu hallaabo oo waktigaaga aad ka faa'iidaysan weydo waa calaamaad ama waa sumado kutusaaya qofkan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu jeclayn bal adigu suurayso qof markaa meel yar fadhiisto ku qayilaayo oo salaaddii duhur loo addimay oo tii casar loo addimay oo tii maqrib loo addimay oo halkaa qaadkun ku cunayo aan salaaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aan markaa u kacaynin oo waktigiina uu socdo oo waktigii sidaas uu ku dhaafaayo xasanulbasri raxmat ullaahi tacaala calayh oo taabiciya ayaa wuxuu ka warramayaa dadkuu soo gaadhay siday ahaayeen dadkuu soo gaadhayay ahaayeen saxaabatu mustafa calayhi salaatu wasalaam saxaabada nebiga yaa kalay ahayn kibaaru taabiciin iyo taabiciintii waaweyneyd sida saciid bin musayab iyo saciid binu jubayr iyo saxaabadii waaweyneeda noocaa ahayd taabiciintii waaweynada noocaaydu soo gaadhu ka waramaya marka wuxuu leeya adragtu aqwaama kaanuu calىa awqaatin ashadda minkum xirsan calىa daraahimikum wa danaaniirikum waxaan soo gaadhay buu le xasan basri raxmat ullaahi tacaala calayh qoom baan soo gaadhay awqaadooda kaga adag ama ka uga ilaalin badan sidaa idinku ilaalisaan dirhamka iyo diinaarka si ka adag u ilaaliya marka saa dirhamka iyo diinaarka ugu bakaysho maanta haddaad waxoogaa dollara ajseeto laga yaaba inaanad waddadaa dhiginoo ama maqaaxida intaad miiskaa saarta aanad kaga kicin ama inaad meel ku duuduubto bacadlaha meelaha ka midaad ku tuurto aanad kaga tegin ayaa wuxuu leeyay waxaan soo gaadhay qoom waktigooda say u ilaaliyaan ay ka daran tahay sidaa maanta idinku lacagta yaraa u ilaashataan marka manaa lacagta waad dareemaysa sayn u ilaalino lacagta maanta adaad lacag yar soo qaata waxa laga kulwa jeebka inaad taabato inay kaa dhacdiyo in kala adeegto saasaas ayaa suurtagala lacagaan hore kuusoo gel markay kusoo gasho marka wuxuu le waktigooda waxay u ilaalin jireen sida lacagta loo ilaaliya si ka daran ayay markaa u ilaalinayeen bu le xasan basri raxmat ullaahi tacaala caleyh sidaa daraaddeed ayaa waxay tahay waktiga marka in la ilaaliyo waktigii maxaynu ku bixinaynaa oo waktigii aynu gelinayna waxaynu gelinayna marka dalab cilmi naafic wax waana cilmi naafica ayaynu marka aynu gelinayna inaynu barano ilaahay subxaanahu wataala hadalkiisii iyo hadalkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam barashadooda ayaynu gelinaynaa marka waxaynu gelinayna marka alcamal saalix shaqo wanaagsan camalkii saalixa ahaa ee ilaahay subxaanahu watacala loogu dhowaanayo cilmigaa naafic wuxuu noqon karaa marka cilmigii fardulcaynka ahaa wuxuu kala noqon karaa cilmigii furuudulkifaayaadka ahaa waxaynu gelinaya marka camalkii saalixa ahaa camalkaasi ama waajibaadkii ha noqdo ama sunayaashii ha noqdo ee waktigan markaa ku dhaafaayo ee kuweydaaranayo waa inaad gelisaa markaa dhowrka arimo arrimaha aynu sheegnay ilaahay subxaanahu watacala inoo dhoweynayo waxaa kaloo marka ay la gelinaya waktigii mubaaxaat shaygii mubaaxa ahaa biduuni guluwin idan guluwi iyo marka ifraad aan lagu samaynayn ayaa la gelinayaa marka ikhwaani filah naftayda nafihiinaba waxaa marka aan ugu naseexaynayaa in aynu waktiga markaas aynu ka faa'iidaysano oo waktiga aan la yska dayicin naseexada afraad ee aan doonaya muxaadarada inaynu kusoo gabagabayno waxa ay tahay taxriimu xurumaati اlmuslimiin wa mima yenbagii an yataraba calayhi shabaab اlmuslim waxyaalaha marka ay waajibka tahay qofku inuu markaa dadka muslimiinta ay ku tarbiyoobaan khaasatan shabaabka waa tacdiimu xurumaati lmuslimiin xurumaadka muslimiinta in la weyneeyo oo xurumaadka muslimiintu waa maxay waa dimaagooda dhiigooda inaan meel lagaga dhicin acraadooda in la ilaaliyo amwaashooda in la ilaaliyo waayo nabigeeni maxamed aha calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu marka inooga warramay saddexdaa arrimood inay waajib tahay qofka markaa muslimka in loo ilaaliyo weliba rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam dadkii ugu badnaa ee uu la hadlo nebigu intii uu noolay calayhi الsalaatu wasalaam uu kula hadlo markaa xajga uu kula hadlo ama ardulxaram uu kula hadlo ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalam u celiyey markaa hadalkan mina dima'akum wa araadakum wa amwaalakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii beladikum hada nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ugu celceliyey saxaabadii markaa hadalkan isagoo saxaabo fara badan ay dhegaysanayeen goob barakaysan joogay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalin barakaysan joogay bil markaa fadli iyo xurmole ku jiray ayaa nebigu wuxuu le calayhi الsalaatu wasalaam ina dima'akum dhiigiin iyo wa acraadakum cirdigiin iyo wa amwaalakum xoolihiinu xaraamun calaykum xaaraan bay idinka yihiin marka manaa maxaa idinka xaaraana dhiiggiini inaad daadisaan waxaa idinka xaaraana cirdigiini inaad markaa wax ka sheegtaan waxaa idinka xaaraana xoolihii inaad kala dhacdaan ka xurmati yowmikum haada maalintani xurmada ay leedahay fii shahrikum haada fii beladikum dhulkani siduu xurmo u leeyahay oo xurmadiisa ay carabi wada garanayso ay xataa hadday ku arkaan kii aabihii dilay aanu xaramka waxba ku yeeli jirin xurmadaasoo markaa mid lamida buu leeyahay buu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam qofkii muuminka ahaa waxa weeye dhiiggiisii iyo cirdigiisii iyo xoolihiisiiba rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam isagoo qadiyada dimaaga ama dhiigga markaa daadintiisa ka waramaayay ayaa nebigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam lan yazaala almu'minu fii fusxati min diini qofka muuminka kama suulo inuu kaga sugayo markaa wusco iyo markaa waasicnimo inuu kaga sugayo markaa diintiisa maa lam yusib daman xaraaman intaanu dami dhiig xaaraana aanu ku dhicin ama naf aanu goynin ama qofka markaa nabar aanu gaadhsiinin nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam qofkaasi waa qof markaa fusxo iyo waasicnimo ku haysta diintiisii buu rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam cabdillaahi bn cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu isagoo markaa arrintaas ka warramaaya ayaa wuxuu le ina min wardaati اlumuuri alati laa makhraja liman awqaca nafsahu fiiha safku dami اlxaraam bigayri xilih rawaahu imaamu اlbukhaari waxau leeyay cabdillahi bn cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu leeya umuuraha adag ee in laga baxa ay adag tahay marka makraj qofku aanu helin inuu kaga baxo wa waa qofka ku rida buu hi markaa naftiisa inuu dhiig marka xaaraana u daadiyo marka waa maxay dee qofkii muslimka waxaa waajib ku ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajibiyey dadka muslimiinta marka xurumaadkooda inuu ilaaliyo xurumaadkaasina markaa saddexdaa arimoodba way soo gelayaan waxaana ugu horeeyo ugu culus arrintaa markaa dhiigga ibnu carabi almaliki raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxuu leeyahay habata nahyu can qatli اlbahiima wuxuu leeyahy nusuus baa ku soo aroortay inay xaaraan tahay xayawaanka in la laayo bigayri xaqin xaqdarre in lagu laayo inay xaaraan tahay wاlwaciidu fii dalik arrintaana waciid adag baa ku soo arooray oo waa maxay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inooga waramay gabadhii bisada dishade bisada naarta ku gashay ayuu rasuulku inooga warramay alayhi الsalaatu wasalaam markaasaa wuxuu leeyahy haddii bahaaimtii bu yihi markaas sidaas la yidhi oo bahaaimtii ama mayeedhaankii uu ku soo aroray marka adilada qawiga ay ku soo aroortay inaan la laynaynin oo ay xaaraan tahay marka xaqdarre in lagu laaya waciid kululina uu ku soo arooray fakayfa biqatli aadamiyi qof bini aadana dilkiisa siduu noqonaya xaqdarre lagu dila fakayfa bimuslim qof muslima dilkiisu siduu noqonaya fakayfa bitaqiyi saalix qof saalix oo alla kacabsi badanna arrintiisu siday noqonaysaa buu leyahy sheekhu raxmat ullaahi tacaala caleyh hadalka marka xaafid ibnu xajar ayaa raxmat ullaahi tacaala caleyhi kusoo guurinaya kitaabka marka fatxu baariga marka waajibku waxa uu yahay dadka markaa dalabatulcilmiga ama dadka shabaabka markaa muslimiintu in ay dadka muslimiinta marka xurumaadkooda ay ilaaliyaan oo dimaagooda marka aan la daadin oo dimaagooda la ogaado ilaahay subxaanahu watacaala inuu ina xarimay weliba xurmada xurma shadiida ay to marka aanay xurmo markaa sahlan aanay ahayn dadka banaystaa ee dawaaifka markaa muslimiinta markaa un isba sheegan jireen aanay jirin marka laga reebo markaa firqan markaa khawaarijda oo firaqa ayaa markaa dimaaga muslimiinta iyo amwaashooda markaa banaysan jiray taas marka inuu qofku caynkaas u ogaado ayaa markaa waajiba siiba xilligan markaa lagu jiro ee laga yaabo qofkii inuu markaa aanu garanaynin waxa uu markaa dadka uu ku laynaayo ama waxa markaa isaga kan la dilay laftiisa lagu dilay wayo nabigeeni maxamed ah calayhi الsalaatu wasalaam ayaa xadiis saxiixa wuxuu ku yihi waxa weeye waxaa dhici doonto iman doonto xilli laa yadri اlqaatilu bima qatal aanu garanaynka wax dilay wuxuu wax ku dilay walaa almaqtulu bima qutil ka la dilayna aanu war u ahayn waxa lagu dilay buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maxaa idin walaalayaal idinu malayn saxaabada rasuulku ridwaan llaahi tacaala calayhim qaar ka midi hadday intii jihaadiye ay galeen iyagoo jihaadkii ku jira daday markaa gaalo gaalo ay moodayeen ay markaa gacantu ay kaga dhacdo ay dileen dabeedna kadib nebigii markii loo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku saxaabadii aada u canaantay canaan adag rasuulku canaantay calayhi الsalaatu wasalaam oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markay ku yidhahdeen ya rasuul allah istakfir laha istakfir lana ilaahay dambi dhaaf noo weydii nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maxaad ka yeeli doontaa laa ilaaha ilا اllah idaa jaءad ywma alqiyaama qiyaama marka ay timaado waa si markaa ku dhacday saxaabigii la odhan jiray marka usaamata bnu zayd radi allahu tacaala canhu sida marka axaadiida saxiixa ku sugan sidoo kale saxaabo kale culamada markay sharaxaya ay markaa fasirayaan qowlahu tacala ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi sabiili اllahi fatabayanuu wala taquluu liman alqaa ilaykum الsalaama lasta muminan tabtaquuna carad alxayaati اdunya kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu aayadda markay fasirayaan waxay sheegaan sababu nuzuul aayaddu marka ay lahayd oo rag saxaaba laba saxaabe ayay tilmaaman arrinta noocaa usaamo ka dhacdo kale ay ka dhacday iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida adag ee uga hadlay arrintaasi marka caynkaas in loo ogaado ayaa markaa waajib ah in markaa dadka dadka qof qofka muslimka dhiigiisa uu xaaraan yahay oo wax yaroo markaa iska basiida ama shubho qofku ismoodsiiyey aanu markaa qofku ku banaysan karin dhiiggiisa nebiguna calayhi salaatu wasalaam si adag uga hadlay nusuusta markaa qur-aankuna arrintaa markaas ay naga reebayso culamaa u sunna watawxiidna qofka waxaa abaadiil waxyaala iska ahwe iyo abaadiil markaa ku banaysa dimaaga marka dadka muslimiinta mawaaqif adag ay iska taageen waxyaalaha waajibkaa waxaa markaa ikhwaani filah ka mida ee dadka muslimiinta loo ilaalinayo acraadooda inaan meel lagaga dhacayn oo acraaddoodana si dimaagoodaba aynu tilmaanay inay xaaraan ay u tahay ayaa waxaa xaaraana acraaddoodina in la dhowraayo oo acraaddoodi iyo sharaftooda aan la waxyeelaynaynin ilaahay subxaanahu wataala wuxu yidhi aladiina yu'duuna almu'miniina bilmu'minaati bigayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina ilaahay subxaanahu wataala waxau ihi kuwa dhibaaya markaa dadka muuminiinta ragga iyo dumarkaba xaqdarro ku dhibaya faqad ku dhibaya marka bigayri maktasaba waxaanay kasban ku dhibaya kuwaas waxay mutaysteen baa rabbi subxay xambaarteen ba ilaahay u leeyay markaa been abuura iyo dembi cad baa ilaahay subxaanahu watacaala u yihi marka qofka muuminka dee dhibtiisu waxay noqon kartaa inaad carabka aad ku dhibto ama gacanta aad ku dhibto labaduna waa xaaraan oo markaas waa min alkabaa'ir siba waxyaalaha muxaramaadkaa iyagoo dadka muslimiinta acraadooda ay tahay markaa shay ilaahay subxaanahu watacaala uu dhowray xurmo uu yeelay waxa ay tahay shay kuwa markaa xurmadooda aada loo sii dhowray culimadii iyo dadkii ahludiin ahludiinka ahaa ahlusalaaxa ahaa ayaa waxay tahy in la iska ilaaliyo marka acraadooda in meel lagaga dhaco wuxuu ley ibnu casaakir adimishik raxmat اllaahi tacaala calayh waxau hi marka faina luxuma اculamaai masmuuma wacaadat اllahi fii hadki astaari mutanaqisiihim macluuma ibnu casaakir adimishik raxmat اllaahi tacaala calayh ayaa wuxuu leeyahy isagoo ka warramaya culimada iyo xurmada ay leeyihiin iyo inaan culimada marka xurmadooda aan meel lagaga dhicin oo acraadooda markaa aan layshadki aan lagu samayn ayaa wuxuu markaa maqaalada ayuu markaa sheekhu markaa tilmaamay maqaaladaasoo maqaalada aada u layaab badana oo ah markaa inay hilibka culimadu markaa uu sunaysan yahay waxaana sheekuu tilmaamay raxmat ullaahi tacaala calayh wacaadat ullaahi fii hadki astaari mutanaqisiihim macluuma kuwa markaa culimada markaa yasa ama quursada in ilaahay subxaanahu watacaala uu daahiyadooda goynaayo hadkinaayo ilaahay subxaanahu watacaala arrin looga bartay weeyaan walaalayaal waxyaalaha markaa aynu markaa nafaheena iyo naf markaa nafaha muslimiintaba aynu u dardaarma u nasteexaynayna waxa ay tahay in acraadii muslimiinta markaa la weyneeyo oo meel aan lagaga dhicin oo dimaagii dadka muslimiinta ah markaa aynu ogaano ilaahay subxaanahu watacaala u xarimay oo aan markaa la waxyeelaynaynin sidoo kale acraadoodiina aan wax la waxyeelaynaynin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxaynu weydiisanaynaa an yakfira lana waliwaalidiina وأn yhdيna إلى صراaط مستقيم وsلى الله على رسuل اللh وعلى آله وصحبه وسلم تسليما kثيرا